bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin feelaa ka dhawaada warkeen hamiinama qodobadii siinka dheega doontaan way baa ku mid ahaa gudoomiga degmada buur xagaba ee gobolka baayo way baweyse ku hadalay biilaan hawajahdii bulshada kanool buur xagaba xildhibaan ku tirsan koonfur galbeedyo way baweyse ku wargeeyay kulanyo la qaaday madaxweyne shariif xasan sheekh aadan wasiirka amniga dowlada goboleedka hirshabelle ayaa weybowsi sheegay in trion ogolaadi doona anta ciidamo maleeshi beeleed iyo hubka dhahwadaan qaybo ku mid ee deegaanada hirshabeelle laamo amniga ee soomaaliya weybayo faahfaahin ku b n iska dhiyowkii shalay fudhi magaalada muqdisho isla madaxweynaha soomaaliya guudiin saari shaqaaqadii dhex martay ciidamada ammaanka ee muqdisho akhbaaraadka dhinaanka dhagweysidayaal weybaa ku mid aha qaramada midoobe ee kuwa lacsan qalalaaso ku degan qaybo qadiimiga ee magaalada qundusa maxkamada yurub iyo weybayaa xukunku deertay qaxootiga maraykanka iyo weybaya unaqabateena karogday venezuele iyo weliba ruushka oo ku dhiribtay unaqabateenta cusub ee maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
aminimo dhugunsidayaal khamiise uu jamaanaha kala hayda taaragdanaya ka eedanta labaaiyo todobada bilo toddobaada julaay sanadka labada kun tumi toddobada ha ka dhawaada warkii oo fisana gudoomiyaha degmada buurxakaba ee gobolka baayo weybawsi ku hadalay biilaanha wajahday bulshada ka nool buurxakaba weyba degmada buurxakaba ee gobolka baay ku-teegana xaalada biyaraan oo saameyn ku weelatay dadkii dunyada iyo ona la ka gudi jara xilligii xagaaga islamarkaadna hadhowta hagoosdow ka beero gudoomiyaha degmada buurxakaba ee gobolka baay maxamed cabdiqaadir nuur oo la hadal idaacadda warsan ee magaalada baydhaba iyo weybawse ku warbeeyay xaalado biyaraan ha wajahday degmada weybawse sheegay gudoomiyaha degmada buurxakaba anti dadka ka nool degmada iyo ka tiirsanayeen halwar oo ka yaali degmada buurxakaba taasna uuse ka sheegay intii hadiya ku jarta biyara ujeedooyinkaan aan hor yidhinaba ka mid ah runtii degmada buurxakaba iyo maxaa ku wajahday biilaan iyo caafimaad darro degmada buurakaba sida sano socda aada iid mahaysana wartawadiida ku waraabay wartiinada gudiga faylamakaalna runtii diyooyana shalay ka ekaayen eed iyada imidi biilaantaan wajahaday degmada buura waryaroodii kaleena dhamaadeen shalay ka ekaayeen degmadii haddamaha wajahday oo biilaan iyo dhinaga isbitaalkii degmada oo hiran cusuna waa shaqeeca socod oo caafimaad daro degmada iran ku wajahay runtii dana ku korto iyadoo jiilana ruun oo xilli roobada dhiganayaa dadkiisudidamidimakadah afarta dareema kortay walaa dadka ureyskaas wajahi eegeedaan dareema korto ku darana eelhigma hadhow waraabama eel godobyasha dhimaawe hadhow waraabe aanasna kuley waa dadkii xanuun leka daadu koran dareema korto maka egshileediya xaalada ku teegan buurxakaba biyaraanta way bajare dhinaga caafimaadkaoo gaabiswiinka kooye dhina kaleed gudoomiyaha degmada buurxakaba ee gobolka baay iyo weybawus sheegay inti shaqadii rooji halkii isbitaal ee shiradiiska howlgalaaye degmada buurxakaba bulshada milaska noolnuusa sheegay inti xaalada bini aadanamaha wajahadee isbitaalka runtii hay-adilaahi hadda garantiku gobolki male hay-adaan daraadiyan hayrini waa taasabawans aawudiyayo la helina idfansiyaas male shaqaalihii waawashaartiyo male daawo male isbitaalka kenidan baadarine markuuna maamulka nushaanay isbitaalka una wareysanay majir un adnayna mayna sheegay dawladda koonfur galbeed wasiirka caafimaadka markuuna sheen unicef ana diray unicef iyaan waldaawe mahnasiyaas iyo nacashankajidal runti dareema korta isbitaal shaksi inay maalgeli korna oo adaba dareema korta isbitaalka maydhow haddii eedda a t r t iyo garanti kahay shaqaalasha iyo mushaartiyaasa daawada iyo dhiibaasa hay-adda a t r t seedi maamulka may kacodsana iniyo degmada isbitaalka garantinay kuqabada yoona may gacandiyoodeena inaga amniga amnina hadda degmada boolkiyadoodheeda ansay lahe daadidi badan hadda la harini ini isbitaalka yoona galanay kuqabada doona oo rajeena in wallahi runti eediinan fiidisa inaga caafimaadka isbitaalka eediidan kadiidisa isbitaalki oo geeda daawo iyo kufulan haysana walaayar oo qaybta intii dhajanta naaroon isbitaalkaas ku furanin badiifa qargaasa eediyada liidida si arrintan ku teegan degmada buurxakaba i deegaanada hooseeda yallanka guduba iyo weybowsa guddoomiyaha degmada buurxakab ee gobolka baaya maxamed cabdiqaadir nuur uuse baaqan diraya madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed runtii madaxa gudoba kore mayba baaqangeediye dowlada koonfur galbeed ninkalan la kasaw ka qaadata horumarka degmada buurhakaba nimiyada baahida kajadasada eerboorka eelka riiga caafimaadka astaad ninkalan bilaaran oo siyaaqosaar maamulka koonfur galbeed macala dowlada dhehe mae markeen ka horeydii oo degmada buurxakab ee gobolka bayha wajahda xaalada biyara iyo caafimaad daro oo noocan oo kale ee xildhibaan ku tirsan koonfur galbeed iyo weybowsa ku warbeeyay kulanyo laqaadan madaxweyne shareef xasan sheekh aadan faahfaahinta warkan cali maxamuud aadan kuhantiganin haya
cabdirasaaq maxamed mulo ee xildhibaan ku tirsan dowladda koonfur galbeed yaa waraysiisii idaacadda warsan maybaana ku warbiyey kulan iyo laqaadeen madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh eedin xildhibaanka iyo sheegay in madaxweynaga iyo kula hadleen isku shaandheentiisa ku suubii doono dhowaan golaashay wasiirada oo ka sameeya doona dhowaan iyo wasiirada cusub oo nagadaan in iyo lugufadow hano walqabad leh isla mar ahaantaasna bulshada ka qanaca korta madaxweynaha fikir ahaan waxaa u gudbinaya inay wasiirada imaanayaan ay ahaadaan wasiiro oo daya leh kuwii hore oo yani ogaa dhinac musuq lagu sheegayna inuu yani meesha uu ka reebo yani kuwa kala imaanayana dab daya leh inuu madaxweynaha meesha u keeno taas anaga aan fikir ahaan madaxweynaha ugu tala aan u siinay yani wax alaal wuxuu asaga madaxweynaha la habboonaato oo wanaagsan taladii maanta uu naga qaatay iyo tiisaba inuu isku darsado uuna la tashto gudoomiyaha baarlamaanka dabeetana uu sidaas uu ku magacaabo saasaan anaga kusoo wallahi kulanka inta socday arrimahaas waa jiraan waa laisku soo hadal qaaday laakiin dadkoo dhan wax ma wada noqon karaan dad baa wax noqonaya qof kastana xukunkan allah agtiisu ka imaanaya ma in madaxweynaha naftarkiisa hataa qofka isaga yani ilaahay wuu isku marsiinaya ma in xukun qofka ilaahay agtiisu laga soo haanaya dadka wax ma wada noqonaya laakiin waxaan isku boorinay in cid kasta oo lasoo magacaabo in cirbada kale ay ku taageeraan garabna ku siiyaan lana shaqeeyaan madaxweynaha yani wasiir hebel iyo wasiirkaa soo celin iyo wasiirkaa soo celin marka wasiir tagale madaxweynaha yani inuu keeno wasiiro tagale inuu loo keenayo arrintan refeshinkan macnaha waxaa lagu jiray ilaa saddex bilood iyo wax ula jiraan marka xilligii oo lasoo gabagabay lahaa kalfadhiga baarlamaanka milaan maadaama ay doodahayna madaxweynaha waxaan ugu fududeynay inuu hawshiisa uu wato annagana aan garab ku siino wax alaal uu asaga keeno madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane shariif xasan sheegiidin iyo maalmogunba wedi kulan gooni goone oo usulagaadadow qeybo shalgadiisan ee bulshada usoo waana kala taladaya isku shaanayntiisa kusoo biyi doona golaashay wasiirada wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabelle ayaa weyba uuse sheegay intii lan ogolaado doonanta ciidamo maleeshi beeleede iyo ka dhexweedaan gudo deegaanada hirshabelle waa ko bashiir cabdullaahi ismaan oo warkan beledweynahanin ku dare wasiirka amniga maamul goboleedka hirshabelle oo ku sugan magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha amni ee deegaanada maamul goboleedka hirshabelle waxaana uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya aan la ogolaa doonin in ciidan maleeshiyaad ah ay magaalada beledweyne iyo deegaanada maamul goboleedka hirshabelle ay ku dhex wataan wax hub ah asxaabta warfaafinta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaam kadib waxaan nimid gurigayni waxaana u nimid inaan wax badan ka qabanno shaqooyinka yaalla shaqooyinkaasoo kala baxa xagga amniga xagga shaqada iyo shaqaalaha arrimahaas oo aan wax ka qaban doonno amniga markaan ka soo qaadna ma dhici doonto hirshabeelle aan ciidamada gacantooda ku jirin inuu dhex aali doono sababtoy tahay hubku waa inuu ama ciidan haysta ama shabaab haysta wax ka dhexeeya ma jiraan hirshabeelle dowlad goboleedka haddii ay waa gaabasay dadka ay leeyihiin waxaanu tusaynaa inay dowlad goboleedka ay gaabanin wasiirka amniga ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay hubku waa in kambeni la og yahay oo sharci ku leh oo sharciyad haysta uu haysto waa inay dowladda haysato ama federaal ha ahaada ama dowlad goboleed ha ahaada uu haysta wax ka dhexeeya oo hub haysan kara ma jirin sababtoy tahay hubku wuxuu sababay dhimasho dhaawac balaayo taagan wax aan laga gudbayn waxaa uu baaqaya dadka reer hiiraan ama reer hirshabeelle in ay hubka wiilashooda ku qarameeyaan hadday ku qaramey waayaan hirshabeelle brita lama dhihi doono wasaaraddii amniga hub nagala wareegtay kana waa kii kale lama dhihi doono hub waxaan u ogolnahay ciidamada oo keliya وبالله التوفيق وحي كلا أو جوابه إيه تصالين إيه تلين إن شاء الله ودي بانسون عمدا maamulihii ugu dambeeyay magaalada beledweyne ee deegaan hoos yimaada gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dalal kala duwan sheekh cabdullah cusmaan raadi warsan beledweynaha laamo amniga ee soomaaliya weybayo faahfaahin ku biyena iska dhow shalay ku dhii magaalada muqdisho faahfaahinta warkan weybaninghay anise yuusuf aadama
isoo ku hadalay shirjarayd magaalada muqdisho ku qabday taliyay ciidamada nisa cabdulaahi maxamed cali iyo waliba faahfaahin ku biyey dhacdadii shalay kadhiidii afaafka hore madaxtooyada soomaaliya muqdisho oo haytay isku dhex dhex mari qaybo ku mid eh ciidamada ammaanka walina taliyaa sheegay iniyo wadan baaritaan dhabe oo ka eedin israsaasayntii shalay dhex martay ciidamada ammaanka ka howlgalo muqdisho shilkii iyo nasiib darada ay ka dhaceen madaxtooyada nawaaxigeeda oo ay ku lug lahaayeen qaybo ka mid a ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya marka hore anigoo ku hadlaya magaca ciidamada xasilinta caasimadda iyo kan dowladda soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa intii ku dhimatay waxaan leenahay ehelkii intii ku dhimatay samar imaan allah ka siiyo intii ku dhaawacantana ilaahay ha ugaaga dhayo ilaahay ha caafiyo waxaa shil ku shil nasiib darra ah ma ahayn isku dhac washaysan inkastoo la dhihi karo kii hore haddii uu isku dhac ahaa ka dambeeto maxaa sababay dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed inaysan dhegeysan doonin dhacdada baaritaan dhab ay ku samayn doonto cid kasta oo qalabkeeda kusoo baxana tallaabo muuqato oo lagu qanco cadaalad waa qarsan laga qaadi doono lamada isku hor imaad oo shalay ku dhii kantaroorka umatoria ceelgaabo iyo tiyaatarka iyo weliba kadhimadana taliyihii hore nabad sugidda gobolka banaadir iyo siduku mid ee ilaaladiis dhanka kale ciidamada militariga hal askari kugu dhimaday
meeli warkaasi kooyaha idaacadda warsag ee magaalada baydhabo xokayaga guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo arbaadii sheegay intuusa kuwalaasine rabshado kasii fidahayaan qaybta qadiimiga ee magaalada qundus usoonan ka baaqa israa'iil intii arrintan qaboojada hadalkana ku bahay guteres iyo weybakooyaha kureed markiya ururada falastiiniyiinta ee fatah iyo hamas ka baaqana jamaado la sameeya banaanbax weyn oo ku dhan eh amarkiya israa'iil hakrogdi masjidka al aqsa qaramada midoobayaanka baaqdi siyaasiyiinta hogaamiyaalka diinta iyo madaxda bulshooyinka degan qundus antiyo roojaan ficilada iyo hadalada walakii koraa xaalada qundusya way bayeetaato eedan ka santa muddo toddobaade kureen markii israa'iil kara kabtay masjidul aqsa qalabka walalaka barow iyo kaamirooyinka taasoo iyo dowladda israa'iilka sheegtay antianku ka jawaabahayto weerar tumi afartii bilan laka dili lama askari oo ku tarsanayeen booliiska israa'iila warkiyaamiina madhowan sidiyaal idaacadda warsaga magaalada baydhabo kula dareertagna antaninkege anti warkanka lamid ereedanku kulumaan wayba siinku tabaana sidaas iyo nabadgelyo